بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن كريم كأه وأن كجري سورة إسراء waxaannu ka sheekaynayna nimankii reer binu israa'iil ahaa alla subxaanahu wa tacaalaa inuu yidhi laba goor ayaad dhulka fasahaadinaysaan mar kastaba aada fasahaadisaanna ilaahay ciqaab ayuu idiin dirayaa waxaa weeye waxaan idhi fa idaa jaa'a wacdu alaakhirati liyasuu'uu wujuuhakum waliyadkhuluu lmasjida kamaa dakhaluuhu awala mara waliyutabiruu maa calow tatbiira casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaa wajacalnaa jahannama lilkaafiriina xasiiraa allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddii aad aad markii ay wacdul aakhira uu yimaado haddana waxaan idinku soo diri doonaa addoommo kaleeto oo aan leenahay fa idaa jaa'a wacdul aakhirati waxaan idinku soo bixin doonaa addoommo kale liyasuu'uu wujuuhakum inay idin wejiyaalkiina ay xumeeyaan oy idin ahaaneeyaan oo walwal iyo walbahaar uu wejigiinna ka muuqdo iyo inaad dulowdeen oo la idin qahray oo la idinka adkaaday iyo waliyadkhulu lmasjida inay masaajidkii aqsaa ay galaan kamaa dakhaluu siday u galeen awala mara markii hore ay u galeen oo ay kharribaan iyo waliyutabiruu inay inay baabi'iyaan oy halaagaan maa calow wax alla wixii aada dhisteen tadbiiran halaag inay halaagaan ayaa muxuu ahaayey allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu u sheegay waliyutabiruu maa calow tadbiiran inuu halaag uu halaago taasuu ilaahay u sheegay marka wacdigii ilaahay wuu dhacay markan dambe waxaa ilaahay ku diray niman majuusa oo furus ah oo dabka caabudo ayaa ilaahay ku soo bixiyey kuwaasoo kala eriyey adduunka ku kala eriyey oo wax alla waxay dhiseen oo boqortooyadoodii ana burburiyey marka alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa wa in cudtum cudnaa wa jacalnaa jahannama casaa rabbukum an yarxamakum allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa labadaa goor ee dhulka fasahaadiseen kadib haddana casaa rabbukum rabbigeenna wuxuu mudan yahay an yarxamakum inuu idiin naxariisto haddii aad toobad keentaan ood ilaahay u noqotaan in cadaabkaa uu idinka faydo casaa min allaahi waajib ilaahay xaggiisa waajib bay ka tahaye taasuu mudan yahay wa in cudtum haddii aad noqotaan oo fasaad dhulka aada fasahaadisaan annaguna cudnaa inaan idin ciqaabno adduunyada intaad joogtaan inaan idin ciqaabno ayaan u noqonaynaa waxaa weeye aljazaa'u min jinsi alcamal baa la yidhaahdaayo wa in cudtum cudnaa haddaad noqotaan annaguna waan noqonaynaayo haddaad dunuubtii iyo ijraamkii iyo waxaad wadeen haddaad u noqotaan cudnaa annaguna inaan idin ciqaabno oon idinka aargudanno ayaannu muxuu ahaay aan u noqonaynaa tii way dhacday baa la yidhihoo markii ay fasaadkii dhulkii ay ay dhulkii fasaadiyeen ilaahay wuxuu ku salliday muslimiintii oo wakhtigii nabigeenna meelihii ay joogeen oo meesha la yidhaahdo madiina iyo khaybar iyo fadeg dhulkii ay jasiira carabiya ay ka deganaayeen oo dhan inta la gumaaday laga bixiyey oo la yidhi uu sayidinaa cumar uu yidhi jasiira alcarabiya laba diin ku noolaan mahayaan kadib haddana markay dhulkii fasahaadiyeen ilaahay wuxuu ku diray wakhtigan casrigan aan joogno ninkii oo jarmalka ah ee hitler la dhihi jiray ninkaasoo aad iyo aad u ahaanaystay oo aad u cadaabay weligeedna way socono allah sidaa yidhihoo waid ta'adana rabbuka layabcahanna calayhim ilaa yowmi alqiyaamati man yasuumuhum suu'a alcadaabi ilaahay baa yidhihoo waan soo marnay suuratulacraaf baan ku soo marray ilaahay haddana wuxuu ku sallidi doonaa ilaahay idankii nimanka falastiinta ah ee mujaahidiinta ee dagaalamayo kuwaasaa ilaahay ku sallidi doonaa casaa rabbukum an yarxamakum wain cudtum cudnaa wajacalnaa waanu yeellay ma aha yacnaa adduunkii waa sidaa wajacalnaa waan yeellay jahannama naarta jahannama-ana lilkaafiriina gaalada xasiiran meel lagu xabsiyo oo meel jeel ah oo la geliyo oy weligood ilaa abadil aabidiina ay ku xidhnaanayaan ayaannu ka yeellay buu yidhi alla subxaanahu wa tacaalaa wajacalnaa waan yeellay jahannama naartii jahannamo lilkaafiriina gaalada waxaannu uga yeellay jahannama lilkaafiriina xasiiran meel lagu xidho oo ayna ka bixi karaynin weligood ayna ka bixi karaynin allah subxaanahu wa tacaalaa markaa kadib wuxuu noo sheegay sidii aan isku ogeyn qur'aankan iyo qiimaha uu leeyahay inna haada alqur'aana qur'aankanoo kana yahdii wuu hanuuniyaa lilatii tii hiya iyadaba aqwamu u toosnaan badan qur'aankan weynanka badan jidadka tan ugu toosan jidadka kuwan ugu cad ayuu ku hanuuninayaa waxaa weeye ka ugu toosane ugu cadna waa huwa acdal wa aswab waa kuwa ugu caadil iyo garsoornimo badan ee ugu sawaabsan oo xaq ah wa yubashiru wuu u bishaaraynayaa alla ama qur'aanku almu'miniina mu'miniintii waa loo bishaaraynayaa aladiina mu'miniintaasoo yacmaluuna samayna oo fala alsaalixaati acmaasha wanaagsan anna lahum iyagu inuu u sugnaaday ajran ajri inay u sugnaaday ajrigaasoo kabiiran oo weyn waa ilaahay ridihiisa jannada maxaad u malayn ilaahay markuu shay weyni ku tilmaamo siduu u noqonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ajri aad u weyn oo jannooyinka la isugu nicmeeyo ah taas ayuu ilaahay u yaboohayaa oo ugu bishaaraynayaa wa anna aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhire aan rumaynayninna actadnaa waxaan u diyaariye u diyaarinay lahum iyaga cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman oo xanuun badan waxaan ugu bishaaraynay iyagana cadaab xanuun badan kuwa aan aakhare rumaysnayn naarta jaxiimada marka aayaddu waxay kulmisay sida qur'aankaba lagu yaqaano waxa la yidhaahdo bayna atarghiibi waatarhiib targhiib oo waxa la isjeclaysiinayo oo ruuxa inuu camalka wanaagsan uu sameeyo iyo tarhiib isagoo la isbaqdin gelinayo yay kulmisay aayaddu kuwaana waxaan u diyaaraynay cadaaban cadaab baan u diyaarinay cadaabkaasoo aliiman oo xanuun badan markuu intaa aanu ka baxnay yuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa insaankan haddii sidiisaba dabiicadiisa sida ilaahay ku abuuray ayuu ilaahay noo sheegayaa subxaanahu wa tacaalaa alla wuxuu yidhi wayadcu wuu baryayaa al-insaanu insaankii bishari shar iyo balaayi iyo musiibuu u yeedhani ducaa'ahu siduu u baryeeyey bilkhayri siduu khayrka u baryey si la-eg yuu sharkana u baryayaa sidaasuu ilaahay yidhi waxaa weeye wayadcu linsaanu insaankii wuu ku ducaysanayaa bishari xumaan iyo wax xun oo balaayo ah ducaa'ahu baryadiisiioo kale bilkhayri uu baryayey oo waxaa weeye naftiisuu habaari carruurtiisuu habaari haddii loo alla aqbalo sida khayrka lagu loo aqbalayo wuu halaagsami lahaa cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi huwa ducaa'u arajuli calaa nafsihi naftiisa waa markuu habaarayo wa waladihi owlaaddiisa cinda addajari markuu xanaaqo oo uu cadhoodo yuu wax uu dhaafi ma lahoo wixii oo dhan buu wada habaarayaa ducaa'ahu waxaa weeye bishari ducaa'ahu bilkhayr wa kaana alinsaanu insaankii wuxuu ahaaday dabiicadiisa sidiisaba cajuulan mid oo degdeg badan oo wuu degdegayaayo wax uu ku sabrayaba ma leh wax alla wixii afka qalbigiisa ku soo dhaco horay buu afka ugayuu ugaga hadlayaa isaga oon ka fiirsanin waxyaabaha ay ku dambaynayaan waxan uu baryayo oo carruurtii markuu cadhoodo waxaa dhici karta iyo xoolihiisi iyo wixii oo dhanba nag allaha idinka dhiga inuu yidhaahdo marka haddii haddii loo aqbalo sidee buu yeeli haddii nag laga dhigo xaggee buu tegayaa intaa markaan ka soo baxnay yaan haddana aayaadkii oo ilaahay qudradiisa oo koonkan ku saabsanaa ilaan ila waxaa weeye aayaadka ilaahay waa kuwa qur'aanka ee la soo dejiyey een aqrinayno iyo kuwa oo koonkaa waxaa leehay kitaab maftuux ah kitaab kala furan oo aan u baahnayn qofka inuu xataa waxna aqrin yaqaano waxna qori yaqaano hadduu fikiro oo saa u fiiriyo waxaa weeyaan wuu aqrin karaa awoodda iyo ilaahay waxaa weeye qudradiisuu ka aqrin karaa alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaalaa wajacalnaa waan yeellay alleyla habeenkii iyo wannahaara maalintii aayatayni laba calaamadoo waaweyn oo ilaahay waaxidnimadiisa kelinimadiisa iyo wa kamaalu qudratihi iyo awooddiisa ku tusaysa weeye habeenka iyo dharaarta way ina marayaan laakiin laguma baraarugayo waa caadi un waa qoraxdii way caadi weeyaa la dhihi qoraxdii way dhacday qoraxdii way soo baxday saa unba waxaa weeye gabalkii wuu dhacay wa jacalnaa waan yeellay laakiin waxaa weeye dadka caqliga leh isbeddelka wakhtiga ay saa isu beddelayaan habeenkiiyo dharaarta ay isweedaarsanayaan waa wakhtiyaalka qur'aanku inaan ilaahay ku tasbiixsanno oo ilaahay aan xusno oo la ina faraya weeyaan wa jacalna leyla waannahaara aayatayni laba calaamadood laba sumadood ama astaan oo waaweyn oo ilaahay waaxidnimadiisa iyo awooddiisa lagu garanayo fa maxawnaa waxaan tirtirnay aayata leyli habeenkii aayaddiisii waxaa weeye astaantii habeenka waanu baabi'inoo waan tirtirnay waxaanu ka yeelay marka mid madoow ayaan ka yeelay waxaa weeye dadku inay dega inay xasiloonaadaan oo ay daalkii iyo dhibkii iyo fikirkii ay maanta oo dhan ku jireen inay ka nastaan oy seexdaan sidaa daraaddeeda waxaa la ogyahay culimmadu ay aad uga hadleen xataa wakhtigan casriga aan joogno iyo muxuu ahaaye dadka takhaatiirta iyo dadka u kuurgalo cilmi nafsiga iyo kulligeed waxaa weeye qofka nus saac uu ku seexdo meel mugdi oo habeennimo ah yaa waxay ka fiican tahay saacad ama laba saac oo maalinnimo ah oo uu seexdo marka waxaa weeye qofka waxaa loo baahan yahay xataa culimo hadda oo mucjisada qur'aanka ka hadasha ayaa jira iyo habeenkan un laleeyahay litaskunuu inaad askuntaan oo xataa laleeyahay dadka waxaa weeye dadka bini aadamka ah jidhkiisa waxaa ka baxaya habeenkii markuu hurdayo waxyaabo ayuu soo daynayaa oo ka difaacayo xataa cudurrada kuwa ugu khatarsan sida sida kankarka oo kale marka waxaa lagula talinayaa dadka inaynan nalka hoostiisa ayna seexanin oo ay meel iftiimi iyo nal iyo waxaas inay iska damiyaanoo meel mugdi ah habeenkii ay seexdaan ayaa loo baahan yahay marka ilaahay wuxuu yidhi habeenkii waanu tirtirnayo waxaa weeye maalinta waxaa weeye famaxawnaa aayata alleyli oo waxaan ka dhignay mudliman si aad u xasishaan wa jacalnaa waxaanu ka yeellay aayata annahaari maalinta astaanteediina mubsilatan tu oo iftiimayso oo wax la arkayo si aad wax u aragtaan ood u shaqaysataan waaba kanba litabtaguu inaad doontaan ood dalabtaan fadlan dheeraad oo min rabbikum rabbigiinna xaggiisa ka ahaaday oo mid kastoo cid kastoo inaga inaga mid a marka uu waxaa weeye gurigiisa ka baxayo oo uu intuu ducadii lagu baxayay uu aqriyo uu doonayo irsaaqad iyo wixii la mida iyo cilmi la barto iyo horumar iyo waxaa weeye ha ogaado wax ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala inuu dalbay oo adduunkan ugu fidiyey iyo walitaclamuu inaad inaad barataan cadada siniina sanooyinka cadadooda iyo wal xisaaba xisaabkaba ay maalmaha iyo bilaha iyo sanooyinka habeenkan iyo dharaartan isla cidhbinayo oo habeenkiina aad raaxaysanaysaan ood xasilaysaan maalintiina aad wax kasbanaysaan intaa alle markuu noo sheegay buu wuxuu yidhi wa kulla shayin shay la arkaba fasalnaahu waanu kala dhigdhignoo waan caddaynay tafsiilan kala dhigdhigid amar kasto ama shay kasto oo adduunyada ku saabsan ama diinta ku saabsan waannu caddaynay sida ugu qurux badan ayaan caddaynay shay ma jiro oo adduunkan joogo oo ilaahay uu iska dhaafay oo si uun maxaa iska dhacayo ma jire waa waxaa weye waa taqdiiru alcasiizi alcaliim ilaahay baa maamulaya intaa markaan soo sheegnay yaa halkanna waxaa naloo sheegayaa qof kasta oo adduunkan joogow camalkii aad samayso unbaad muxuu ahaay cudhaadh ama yaad rahan u tahayoo isagaa lagu haystaa aakhare haddaad naftaada xoraysana waa la arki doonaa haddii kaleetana waxaa weeye naftaadii ma baxsanayso oo waxaa weye waa rahiina weeye kullu nafsin bimaa kasabad rahiina siduu ilaahay u yidhi oo kale weeye waatan marka aayaddan ilaahay wuxuu yidhi wa kulla insaanin qof kastaba alzamnaahu waxaanu ku waajibinnay oo ku dheggan qof la arko taa'irahu shimbirkiisii baa la yidhi fii cunuqihi qoorta ayuu ugu duuban yahay insaan kastoo waxaa waxaa weye daa'irkan iyo waxaan la sheegayo waa camalkii adigu aad samaysay oo lagu masilayo waxa qoorta la gashado oo sida haweenku ay kuusha iyo silsiladii ay u gashadaan alqalaada ama geela loogu xidho taasoo kale ayuu kugu kaa fakan maayo wa kulla insaanin alzamnaahu waanu ku laasiminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqihi luquntiisa ama qoortiisa wa nukhriju waxaanu u soo bixinaynaa lahu insaankii yowma alqiyaamati kitaaban kitaab baan u soo bixinaynaa kitaabkaasoo yalqaahu uu la kulmayo manshuuran isaga oo la fidiyey oo oo dadkoo dhan oo maftuuxan la furay oo hadduu xasanaad yahay iyo hadduu sayi-aad yahay camalkiisii baa la arkayaa mana qarin karo iskamana jaahil dhigi karo waxaa lagu odhanayaa iqra aqri kitaabaka kitaabkaaga aqri kafaa waxaa kugu filan binafsika naftaada yaa alyowma maanta calayka korkaaga xasiiban cid kaloo ku xisaabiba ma lehee adiga isxisaabiyoo wixii aad camal samaysay marka qofkii camal wanaagsan sameeyeyna waxaa weye maalintaa markhaati wuxuu camal falay baa u noqonayaa oo markhaati kale uma baahno waxaa weeyaan sidaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo sheegay kafaa binafsika alyowma calayka xasiibaa mar hadday sidaa tahay man ihtadaa qofkii hanuuno fainamaa fa inamaa in kale ma ahee yahtadii wuxuu u hanuunay un linafsihi maxaa yeeley iyadaa un ku intifaaci cid kale oo ka qaad ka qaadan ma leh allana waxba uguma tarayo intaa war toosnaada war cibaado war wax samee laleeyahayna ilaahay bini aadam iyo cibaadadoodii iyo wax walba wuu ka deeqtoon yahay waman dalla qofkii baadiyoobana fa inamaa yadilu wuxuu ku baadiyoobayaa calayhaa calaa nafsihi naftiisa ayuu ku baadiyoobayaa intaasoo saas ma aha waaba la gartayoo in qof walba wixii wanaagoo samaystana isagaa iskale cidna la qaybsan mayso wixii xumaana uu sameeyana waxaa weeye cid ka xambaari iyo cid kaleeto oo loo qabsan ma leh tiibuu marka qur'aanka caddeeyo wuxuu yidhi walaa taziru ma xambaarayso waasiratu naf wax xambaarto wisra ukhraa mid kale dembigeed ma xambaarayso axad oo dembi qof kale uu leeyahay oo ka xambaari male insi iyo jinni mid walba wixii uu isaga galabsaday isaga naftiisa unbaa loo haystaa walaa taziru naf dembawda waasiratu waxaa wisra ukhraa mid kale dembigeeda kama xambaarayso intaa ilaahay markuu sheegay yuu wuxuu yidhi wamaa kunnaa annagu ma nihin wamaa kunnaa mucadibiina kuwa cadaabo xataa nabcatha rasuulan ilaa rasuul aan soo bixinno oo dadka xujada aan ku oogno qofna ma cadaabno marka aayaddani naxariista ilaahay bay ka mid tahay oo waxaa weeye culimmada sida ay u badan tahay dadka la yidhaahdo ahlu fatrada oo laba rasuul dhexdooda u dhexeeyey inaan la cadaabaynin qaar dhahayo waxaa weye waa la imtixaani inkasta oo ay aakhiro daaru imtixaan ay ahayn waa jiraa qaar waxaa jira dhahaya waxaa weeye waa asxaabu alacraaf acraafta laakiin naftooda waxaa weeye jannada inay ku dambeeyaan baa la rajaynayaa marka ilaahay isagaa subxaanahu wa tacaala naxariis badanoo ilaa uu rasuul soo diro oo qof walba wax loo wixii uu samayn lahaa iyo wuxuu iska dayn lahaa loo sheego alla ma cadaabayo dadka wamaa kunnaa ma ahaanin mucadibiina kuwii cadaabo xataa nabcatha rasuulan ilaa aan rasuul soo dirno wa idaa aradnaa an nuhlika qaryatan amarnaa mutra fiihaa aayaddana ilaahay wuxuu sheegayaa inta badan ummadahan la halaagayo waxa ay u halaagmayaan waxaa weeye kuwa ilaahay uu u nicmeeyey ee barwaaqada haysto oo maalka iyo xoolanimada iyo hoggaanka haysto ayaa waxaa la farayaa inay ilaahay adeecaan markaasay way garab marayaan wixii ay ilaahay uu siiyey yaa waxay u adeegsanayaan fisqi iyo fujuur markaasuu ilaahay uu baabi'inayaa alla wuxuu idhi waidaa aradnaa haddaan doonno an nuhlika inaan halaagno qaryatan magaalo madax caasimad ah amarnaa waan faraynaa mutrafiihaa kuwa looloo barwaaqeeyey oo loo faajafaajeeyey yaan faraynaayo maxaa la fari marka ma aha yani fisqi baan faraynaa ma aha ilaahay fisqiga ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa'i waxaa weeye amarnaa mutra fiiha waxaan faraynaa ilaahay daacadiisa ilaahay daacadiisa yay rusushu u sheegi markaasay caasinayaan amrigii ilaahay way ka baxayaan ilaahay daacadiisa fisqi bay samaynayaan faajirnimay samaynayaan taasaa laga wadaa mutra fiiha waxaa weeye idaa aradnaa an nuhlika qaryatan haddaan magaalo madax inaan halaagna doonno amarnaa mutra fiiha kuwa loo barwaaqeeyey ee loo faajafaajeeyey waxaan faraynaa bitaacati illaahi inay ilaahay adeecaan marka meeshay ilaahay ka adeeci lahaayeen fafasaquu faasiqnimay sameeyeen fiihaa magaalo madaxdii dhexdeeda fa xaqa waxaa ku waajibi markaa calayhaa magaalo madaxda alqowlu qowlkii ilaahay oo in lagu cadaabo ah qofkii ilaahay iyo jidkiisa ka leexdo fa xaqa calayhim alqowlu wa cadaabkii oo qofka faasiqa iyo qofka kibray in la halaaga ah taasaa marka ku waajibaya fa xaqa alayhi calayha alqowlu fadamarnaahaa markaas waan waan waan demirno waan halaagnay fadamarnaahaa tadmiiran halaag baan halaagnay wa kam in badan yaan ahlagnaa halaagnay min alquruuni ummado min bacdi nuuxin nabi nuux gadaashii ummado badan ayuu ilaahay halaagay inta rusul loo soo diray oy kibreen oo ay adeeci waayeen yaa la halaagay ree caad waa la halaagay ree samuud waa la halaagay fircoonna waa la halaagay haddana waxaa loo digayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qoomkan loo soo diray yaa loo yaa loo digayaa waxaa la leeyahay kuwaa idinku alla agtiisa kagama karaama badnidiin wa kam ahlagnaa min alquruuni min bacdi nuux wa kafaa birabbika rabbigaaga ayaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommihiisa dembigooda khabiiran mid baatin og basiiran oo oo arkayo ilaahay baa og subxaanahu wa tacaala man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu daa'iman waxaa weye qur'aanka wuxuu inoo sheegayaa oo inagu baraarujinayaa dadka diinta ilaahay ka hor imaanayo oo diidayo oo diinta la dagaalamayo wax kale oo lama dagaalamanayo adduunyo unbay rabaan marka waxaa leela war adduunyadani wax qiimo oy leedahay male waadna isku heli kartaanba inaad adduunyadaadiina haysato rususha ilaahay iyo diinta ilaahayna aad raacdo waad isku heli kartaa haddii wax lagaa xaaraameeyo waxun adiga ku dhibi lahaa baa la xaaraameeyey wixii kaleoo dhanna waa xalaal marka haddaad rumaysaan adduunyadii iyo diintiiba waad isku helaysaan aakhariya adduunba waad isku qaadanaysaan laakiin qur'aanka wax in dadka garaadka yar inay adduunyada un ay fiirinayaan ayuu ilaahay ayuu inoo sheegayaa alla wuxuu yidhi man qofkii kaana ahaaday yuriidu kii doonayo alcaajilata midan degdega badan waa degdeg weeye kun sana nolow haddaad rabto waa tii dhammaata weeye waxaa weeyaan alcaajilata adduunyadii magacaasay leedahay alcaajilata midan degdegayso cajalnaa waxaan u dedejinaynaa lahu qofkaa fiihaa caajiladii oo adduunyada maa nashaa'u waxaan doonno wuxuu doono ma aha ilaahay wuxuu doono ayaa loo dedejin liman nuriidu qofkaan doonnana waan siinaynaa oo waxaa weye waa sunno ilaahayo qofku ama gaal ha ahaadee waxaa weye ama muslim ha ahaadee gaalnimo iyo muslimnimo adduunyadan kuma xidhna waxaa weeye gaal oo dhergey iyo muslim baahan waa jiraa muslim dhergey iyo gaal baahanna waa jiraa marka ilaahay xigmadiisa weeye ma aha ninkii adduunyada u xishana adduunyaa la siin kii aakhara u xishana aakharaa la siin ma aha qur-aanka wuu sii caddayn doonaa sidaa daraaddeed yaa waxaa weeye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafir nin yahuuda yaa xujatulislaam maxamed ghazaali wuxuu ku yidhi war nabigiinna waa kan saale nin yahuudi oo faqrigii uu dilay waa ka idinkuna aad barwaaqaysan tihiin anigana aan nafta hayse oo muxuu marka u yidhi addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu alkaafir haddee culimmada way fahmaysa diintooda wuxuu ku yidhi cadaabka aakhiro ku sugaya haddii loo fiiriyo jannaad hadda ku jirtaa waxaa weeye haddii muslimka wax walba haystee jannada iyo ilaahay khayrkiisa sugaya loo fiiriyana qof un xabs xidhan oo adduunyadan ku xidhan ayuu la mid yahay marka ilaahay wuxuu idhi cajalnaa lahu fiihaa maa nashaa'u wixii aan doonno ayaan uga dedejinaynaa man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiihaa maa nashaa'u liman nuriidu uma markaa ka bacdigeed maxaa yeele isagii baa adduunyadii keliya u xishaye jacalnaa waan yeelaynaa lahu qofkaa jahannama naartii jahannamaan u yeelaynaa yaslaaha wuu geli madmuuman isagoo la ceebeeyey madxuulan oo la eryey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey taasuu gelayaa waxaa weeyaan uma jacalnaa lahu jahannama fi alaakhirati yadkhulahaa muhaanan isagoo la ihaaneeyey oo madxuulan la buriyey madmuuman isaga oo la xaqiray madmuuman madxuulaa ayuu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala madmuuman isagoo ceebaysan madxuulan oo la buriyey oo ilaahay naxariistiisa laga eryey waman araada alaakhirata qofkii aakhiro doono oo wasacaa lahaa u camal falo sacyahaa camalkeedii u habboonaayo ilaahay uu soo dejiyey ee la yaqiinay camal bay leedahay oo tawxiidka uu ugu horeeyo waman araada alaakhirata aakhiro qofkii doonaya iyo wixii dhex yooga oo naciim muqiim ah jannooyin aan laga guuraynin camalkii u habboonaa oo daacadii ilaahay ah isagoo mu'minoo saadiqu liimaani wa huwa mu'minun fa ulaa'ika kuwaas kaana wuxuu ahaaday sacyuhum camalkooda mashkuuran ku lagu shukriyey isagoona ilaahay subxaanahu wa tacaala aan camal waxba ku falaynin haddana waad mahadsantaha ina allaha shaakirun caliimu weeye oo mar hadduu ikhlaas iyo camal saalixa iyo iimaan haddii laga helo camalkoodaa mid la aqbalayo sida ugu wanaagsan loo aqbalayoo laga abaalmarin weeyaan markii sidaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi kullan mid la arko oo muslimkii ama gaalkii ah numiddu waanu u kordhinaynaa haa ulaa'i kuwaas wa haa ulaa'i kuwa midkaad rabto u celi haa ulaa'i wa haa ulaa'i waa mu'miniintii iyo gaaladii min cadaa'i rabbika rabbigaaga siismadiisa ayaanu ayaan u kordhinaynaa waxaa weeye kulla waaxidin min alfariiqayn oo adduunyada kuwii doonay iyo kuwii aakhirada doonaya waanu siinaynaa waxaa weeye siin waasica mu'minkii waa la siin gaalkii waa la siin qofkii ilaahay adeecay waa la siin kii ilaahay caasiya waa la siin wamaa kaana muuna ahaanin cadaa'u rabbika rabbigaaga siintiisana maxduuran ku la reebay oo la xarimo cidna loo diiday mu'una ahaanin alla wuxuu yidhi undur fiiri nebi maxamedow kayfa sidaan fadalnaa u kala fadilnay bacdahum qaarkood calaa bacdin adduunyadan bal eeg qofna qofna waxaa weeye sida culimmadu yidhaahdaan naatixaatu saxaab waxaa weeye sar wuxuu ku jiraa daruurta la hardamayso midna waxaa weeye coosh coosh yar buu ku jiraa oo halkaasuu fadhiyaa marka saasay u kala fadli badan yihiin oo adduunyadii loo kala dhigay undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walal aakhiratu aakhiro yaa akbaru ka weyn darajaatin xagga darajada oo u dhaxayso dadka taasaa ka daran wa akbaru iyadaa weyn tafdiilan kala fadilidana iyadaa u weynoo dad baa waxaa loo arkay sida xidigaha loo arko oo kale meeshaas dad baa jooga marka sidaa daraaddeed walaa tajcal ha yeelin maca allaahi ilaahay maciisa ilaahay la jirkiisa ilaahan ilaaha yeelin aakhara oo kale ilaahay ilaaha garab dhigin oo fataqcuda markaa aad fadhiisato madmuuman adiga oo lagu caayey oo makhduulan lagu hoojiyey madmuuman makhduulan oo fatasiira ku lala dagaalamay makhduulan oo la hoojiyey oo wax u gargaari iyo wax gacanta qaban midna uuna jirin ha noqonin baa layidhi markii inta aan ka soo baxnay ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo alwasaayaa alcashara haadaa wa billaahi towfiiq darsigeennii halkaas ha inoo joogo